Maalintii shalay, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxa ay weerar burburin ah ku qaadeen guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala xaafadda Jabadgeele oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Muuqaallo laga soo duubay guryaha ay burburinayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa muujinaya in lagu duldumiyay hantidii iyo alaabtii dadka u diilay. Qaar ka mid ah dadka degan xaafadan dhacda deegaanka ceelasha biyaha ayaa si adag uga hadlay burburinta ay kala kulmeen dowladda federaalka. Waxay sheegeen in dhulkooda la boobayo isla markaana si sharci darro ah lagu qaadanayo. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka cabanaya.
Saakan waxaan aragnay sideed saac xalay waxaan aragnay ciidamana kor joogo hantidii waxa ay baqaaradii guryihii guryo dhul dukumiinti yaho laamiga saarnaayo oon lahayn oo walaalahay leeyihiin hee xaaji cabdulle macow ciidoo la dudumaa oo ciidan yimidoo dudumahaan aragnay annaga dadka ceelasha deegaanka ceelasha biyahaa nahay dhulna abka abka ugu hernay aabbahayn ugu hernay abbiis ugu hernay annagala dhacu hayaa dukumiinti beenahaana ula dhacaa annaga hana la soo gaaro guryahayna waa la baaba'shay ilmahayna waa lagu tuntay eberaa nagala dhigay waa nala xoogay daba dhifaa na xoogay nin wataa na xoogay nin xunaa na xoogay na maqlaysaa dhulkaas nalaga xoogaa nalaga soo gaaro islaamnimo hadday jirta nalaga soo gaaro haddii muslim jira nalaga soo gaaro meel aan ku cana ma naqaan waa ku dhalanay waa ku dhalay waa ku dhamaystay waa ku ilmo dhamaystay cabashooyinka iyo catowga ka soo baxaya dadka ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda ayaa ah in dowladda federaalka ay ku waddo dhulboob daran